kulan ay soo qabanqaabisay hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada jowhar caasimada hirshabeelle kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii ay dhalinyarada ugu qeyb qaadan lahaayeen nabadeynta iyo dib u heshiisiinta bulshada soomaaliyeed ilaa boqol iyo siddeetan dhalinyaro ah ayaa soo xaadirta goobta kulankani uu ka dhacayay waxaana la isku weedaarsanaya aftiyo kala duwan oo ku khotoma hanaanka ugu habboon ee dhalinta ugu qeyb qaadan karaan nabadeynta waxaana munaasabada kasoo qeybgalay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada jowhar ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay duqa magaalada jowhar saalax muude cali oo ka hadlay sida ay muhiim u tahay in dhalinta hirshabeelle ay ka qeyb qaataan nabadeynta bulshada caasimada hirshabeelle
sidaan arkayo wejiyadu way isbedeleen anoo dareensan gelitaankii hadda dhalinyaradii ay jileen fikirkoodii waxaan filayaa maalintii la isu keenayey inay intaa ay isu keeni karin laakiin hadda ay noqdeen dad qabiiriin ah waxaan filayaa in cutubyadii ama qaybihii loo qaybiyey fatahaadii ka hadlaysay dhalinyaradii isdhexgalkii bulshada intaasoo dhan in laga faa'iidaystay waxaan dareemaya hadda ustaad maxamed daar u dhahayay waxaa la gelayaa isu qaybintii iyo diyaargaroowigii waxaan rabnaa fatahaad ayaa na dhibay boqol iyo siddeetan qofood haddii webiga ay biyaha ka cabaan inay dhammaanayaan webiga biyahaaba gurayo soo sidaas maaha haddii biyaha la cabo oo biyihii way gurayaan soo maa biyahaasaa la rabaa marka in la xakameeyo qaabkee loo xakameynaa inaad ka fikirtaan qaabkee isdhexgal loo samaynayaa inaad ka fikirtaan taabuugaan see la yeelayaa inaad ka fikirtaan waxyaabahaasoo dhan oo tababarka iyo waxa aad ku qaadanaysaan barnaamijkan soconaya ee ah dhallinyarada inay ka faa'iidaysto waxaan rabaa in ay ka dhiidhiyaan actifna ay ku noqdaan ay fal ahaan ay u sameeyaan aysan naqan marka iska sheegid ee naqanin ay naqato mid la taaban kara inay ka soo baxdo aan ugu faraxsanahay barnaamijkan ay tubta nabadda mar weliba ee wado ee wanaagga badan ee ka turjumaya bulshada dhan nolosheeda iyo horumarkeeda waxaan leeyahay aan ka faa'iidaysanno dadaal badan aan samayno waxqabadka tubta nabaddana waxaan leenahay usii dhowaada boqol iyo siddeetan waan ugu yaraysaan sanadkii ka hor aa laba boqol iyo afartan ahaa sanadkan waxaa idin sugaynaa inay shan boqol noqoto hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan leeyahay markay cutubkan u dhammaado tan kaleo ku xigta laba kun maan dhahaa
dhanka kale gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baari ayaa dhankiisa ka hadlay kulanka la isku keenay dhallinyarada run ahaantii naga badan intii hortay hadashay waxaan rabnaa inaan ku camal falnaa duaa la yidhaahdo waxaan rabaa mudane guddoomiye mudanayaal inaan halkan ka ifiyo dhallinyarada maanta riwaayadda halkan ku dhigtay wax fiican ay ka hadashay waddankan nabadda lagu naaloonaayo iyo nidaamka ka jiro waxaa soo sameeyey ama lagu higsanaa dhallinyaro ay ahaayeen waxaan ka xumayse dhallinyaradu maanta doodaysa in aniga ay iigu soo darin ama aniga ay ii fiirinin in aan ahay guddoomiyaha degmada dhallinyarana aan ahay sakii ay geli maanta in oo aniga laga bixi meesha oo xoogaha aan isdhahayay dhallinyarada ka mid tahay waxaan malaynaa duqa magaalada ay ka bilaabanaysaa duqooyinka guddoomiyaha gobolka iyo alahaasay tegaysaa marka waa soo dhoweynaa dhallinyarada isku duuban in la helo waa soo dhoweynaa qaabka odayaasha laftirkooda ay isu bedeleen riwaayadda qaabka ay u jilaayeen ee haddana ay usoo dhoweeyeen dhallinyarada in ay ka qayb geliyaan waxaan umaleynaa dhallinyarada iyo haweenkabo oondo badanaa la raaraadinayaa laakiin sida shalay ay ahaayeen maanta ma aha maanta siday yihiin beri ma ahaa doonaan aadaa gabagabadii waxaa madasha ka hadlay axmed meyr makaraan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe asigoo ugu mahadceliyey hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed oo u suuragelisay inay dhallinyarada ka qayb qaataan nabadeynta hirshabeelle maanta halkaana isugu keen keenay iyadoo laga hadlaayo wax bulshadan dan u ah waa wax aada iyo aada u wanaagsan waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay intaanoo dhallinyaro ah inay maaragtay degmada jowwer ay maanta ay u joogaan si maaragtay looga faa'iidaysan lahay waxa ay u sheegayaan hubta nabadda hadday tahay maaragtay nabadgelyada bulshada ku saabsan iyo nabadgelyada nafsiyan intaba hadday tahay iyo wanaagga bulshadoo dhan hadday tahay aad ayaan maaragtay uga mahad celaynaa dadaalka badan ay sameeyeen iyo juhdiga ay bixiyeen laakiin waxaa intaasi daba taallo haddii dadaal la bixiyo juhdi la bixiyo waqti la bixiyo waxa ka soo baxayo inay naqdaan wax micno leh ayaa aada u wanaagsan waxaa u malayaha inay dadka mar kasta wax noo qabahayo ay ayagu naftooda nala yaabayaan waxayna nagula yaabayaan haddii siminaar la yidhaahdo dadkaanu qof kastaba siminaara rabaa hayleeda idoo xiidana arkaysa laakiin qof dan guudan ka shaqeeyaha dhahaysa arki maysid mutadawacnimaan ku shaqeeyaha qof dhahaysa arki maysid waxa meeshaan loo yimidna laba shay ayay naqahayaan labada shay mid ka mida ayaan taarget garayhaynaa midka kaleentana waa iska dhaafaynaa hay-adda tubta nabadda ayaa ah mid mar walba ka qayb qaadata dib u soo celinta nabadda waxayna horay tababaro u siisay dad isugu jira dhallinyaro haween iyo duubabka dhaqanka gobolkani shabeellaha dhexe kuwaas oo inta badan ka dhex muuqda bulshada gobolkani